إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamigaha alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah cudurka korona ayaa kusii kordhaya dalka kenya iyada oo nin waayeel ah uu dalka ugu dhintay ra-iisul wasaaraha cunsuriga ah ee ingiriiska boris johnson ayuu soo ritay cudurka halista ah ee corona kaas oo dad badan ay u dhinteen kuwo kalena ay isbitaalada la jeefaan maraykanka ayaa waxa uu sii xoojiyey bandow dalkaasi uu ku soo rogay iyadoo soomaalida dalkaasi ku dhaqana ay ka mid yihiin dadka bandowga uu saameynayo saraakiisha maamulka puntland ayaa waxaa lagu eedeeyey in hablaha ay si joogtaha u kufsadaan qaar ka mid a salaadiin ka qayb galay shir dhowaan ay qabatay xarakada shabaabul mujaahidiin oo ku saabsanaa jihaadka bariga afrika ayaa waxa ay ka aragti dhibteen shirkaasi ay ka qayb galeen intaa waa qodobadii warka u waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة qaar ka mid a salaadiin ka qayb galay shir dhowaan ay qabatay xarakada shabaabul mujaahidiin oo ku saabsanaa jihaadka bariga afrika ayaa waxay ka aragti dhiibteen shirka ay ka qayb galeen maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya qaar ka mid a odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ee ka qayb galay shirkii dhowaan ay qabatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixiyey qaabka ay u arkaan shirkaasi ugu horreyn nabadoon axmed cusmaan cabdi goolis ayaa ka warramaya shirka iyo waxyaabihii uu kala kulmay bismilla aniga oo ah nabadoon axmed cusmaan cabdi goolis kana imid shirkan uga soo qayb galay wilaayada hiiraan shirkan waxaa kala kulmay farxad iyo lama filaan iyo raynrayn aad iyo aad u sarraysoonan filayn shirka waxaa looga hadlayey wadatashiga jihaadka bariga afrika sidii loo horumari lahaa waxaana kasoo qayb galon la fadhiistay dad aanan filayn dad ka socda jihaadka bariga afrika inaan la fadhiisanayo ma mudayn mana malaynayn jihaadku inuu heerkan caalamigaa gaarsiisan yahay marka shirkan waa aad ayaan u bogaadinayaa waxaan kala kulmay fadwooyin ay culummada islaamku soo saareen iyagoo uga digaya kuwa sharwadayaalka ah iyo kooxaha culamaa usuudaga lagu magacaabo oo burcadiimeenka ah khatarahooda wayna noo bayaaniyeen horeyna waa noogu bayaaniyeen haddana way noo tajeediyeen iyo digniin la siinayo kuwa murtadiinta ah ee meesha fadhiyo oo beebeenta ku hayo dalka gadaya oo qalinka ku gadaya loo digayo shirka marka shir aad faa'iidooyinkiisu u waawen yihiin ahad waan ku faraxsanahay insha allahu dalkii iyo wilaayadan ka imidna waa u bandhigi doonaa waana hirgeli doonaa insha allah sheekh cali biyow gaafow oo ah naqiibka nuqabada wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa isana ka hadlay shirka ay qabatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab anigoo ah naqiib sheekh cali biyow gaafow oo ahna naqiibka nuqabada shabeellaha dhexe waxaan shirkan ka soo qayb galay muddo cayinan waxaa gebagabadii haddii aan soo koobo waxaan ka antafiidna waxaa weeye waxa ugu badan waa kullu maa yaxtaaju ilayhi nnaas wax allaala wixii dadka u baahan yihiin in lagu caddeeyey in kitaabka alle in lagu falanqeeyo sidii loo hermari lahayay looga hadlay akhyaar waxgarad isugu yimaadeen annagunan ka antafiidnay waxaan maanta la soo koobi karin marka waxaan leenahay kitaabkaas waxa aan meeshaas ka qaadanayno anna albaadila alqawiya inuu baadilkii xoogga badnaa yantahi amrahu wa yuxilu makaanahu alislaam uu dega baan ka antafiidnay oo baadilkii xoogga badnay uu degay uu ku antahooday makaankiisina uu islaamku degay waa alla mahadiis waalxaqu yantasiru cala albaadil waxaan dib ugu celin doonnaa annaguna wixii aan meeshan kala kulannay annagoo u tala saaranaynaa waalamru kulluhu biyadiillaahi isagoo ku jira wallaahu qaalibun calaa amrihina aan ognahay arrinta alle inay saramarayso iyo adkaanayso walaakina akhar annaasel dadka badankiisa aysan ogeyn marka waxaa baan ka antafidna waxaa ka mid a arrimaha noocaas in kitaabka alle laysku booriyo in nuqabada gaar ahaan kitaabka alle ay ummadda ku maamulaan annaguna intaas waa qaadanay waana qabsanay waxaan ka antafinan intaasaa ka mid a waana celi doonaa waxna waan sharxi doonaa waxna amnigoodan sugi doonaa insha allah sidaasaana noo ballan ugaas cabdulaahi daahir ugaas axmed oo ah ugaaska beesha mursade ayaa dhankiisa ka hadlay shirkii dhowaan soo gabagaboobay wuxuuna sheegay inuu shirkaasi ahaa mid midho dhal ah anigoo ah ugaas cabdulaahi daahir ugaas axmed ugaas mahadalle ugaas faarax ahna ugaaska beesha mursade waxaan ka soo qayb galay shirkan waana aadan ugu faraxsanahay waxaana kala kulmay daddiilooyin fara badan iyo sharaf iyo wanaag iyo martiqaadyo iyo casuumaad fara badan iyo waxaan la soo koobi karin oo runtii aan ku farxnay waxaan kaloon ka helnay go'aamo laga qaatay dalka cadowga kusoo duulay iyo bayaano culummada iyo fadwooyin iyo wax badan marka insha allahu tacaala miradhal ayuu shirkaanu naqday insha allahu taala haddana waxaan rajayn doonnaa inaan dalka kulalaama doonno meelihii aan ka nimid insha allahu tacaala aan rajayna dhowaan ayay ahayd markii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo gebagabaysay shir ay ka qayb galeen in ka badan boqol xubnood kaasoo looga arinsanayay jihaadka ka socda bariga afrika
cudurka corona ayaa waxa uu kusii kordhayaa amaba kusii fidayaa waddanka kenya iyada oo nin waayeel ahna uu u dhintay nin lixdan iyo lix jira ayaa waxaa la xaqiijiyey cudurkaasi inuu dhintay tirada dadka cudurka uu soo ritay ee gudaha dalka kenya ayaa waxaa lagu dhawaaqay in siddeed iyo labaatan ruux ay gaarayso waxaa suuragal ah in intaasi ay ka badan yihiin dadka cudurka uu ku dhacay sarkaal oo hadlay wasaaradda caafimaadka ee dalka kenya waxa uu sheegay in guddoomiyaasha goboladu aanay ka hadli karin kiisaska la xiriira cudurka corona taasi waxay muujinaysaa in xukuumadda kenya ay doonayso in tiradii ay doonto ay dadka u sheegto waxaana dhici karta in kiisaska qaarkood la qariyo ra-iisul wasaaraha cunsuriga ah ee ingiriiska boris johnson ayaa waxaa soo ritay cudurka halista ah ee corona kaas oo dad badan ay u dhinteen oo kuwo kalena ay isbitaalada la jiifaan boris johnson waxa uu sheegay in baaritaan lagu sameeyey kadib la ogaaday in cudurka uu qabo wuxuu intaasi ku daray in uu sii wadayo shaqada dowladda islamarkaasina wuxuu isku karantiilay xafiiskiisa boris johnson waxa uu hoosta ka xariiqan aanu xafiiska ka soo baxaynin laakiinse shirarka uu uga qaybgelayo oo keliya qalabka tiknolojiyada iyada oo la adeegsanayo kombyutaro iyo internet boris johnson ayaa waxa uu yahay nin cunsir ah oo aad u neceb dadka muslimiinta iyo diinta islaamka waxaana la xasuusan yahay in markii uu ahaa duqa magaalada london uu qabtay dibadbax uu kaga soo horjeedo diinta islaamka iyo dadka muslimiinta asiga oo sheegayay in loo baahan yahay in dalka ingiriiska laga sifeeyo muslimiinta dalka ingiriiska ayaa waxa uu ka mid yahay dalalka uu aad u saameeyey cudurka corona kaas oo kumanaan dilay kuwo kale oo aad u tiro badan ay isbitaalada la jiifaan dalka maraykanka ayaa waxaa lagu soo rogay bandow iyadoo aad loo adkeeyey waxaa la xiray kiniisadaha goobaha tumashada goobaha ciyaaraha shaleemooyinka iyo goobo kale dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka maraykanka ayaa ka mid ah kuwa bandowgani uu saameynayo dhaqdhaqaaqa bulshada ayaa la xakameeyey qofkii bannaanka u soo baxana tilaabo ayaa laga qaadaya nin ka mid a soomaalida maraykanka ku dhaqan ayaa ka waramaya waxaa xirnaan doono oo la hubo maqaayadaha maqaayadaha intooda badan inkastooy jiri doonaan kuwa drive truga looga qaato ama marka dee tugooda ama waxaa kaloo iyagana xirnaan doona hadduu ilaa yidhaahdo goobaha baarasha iyo qoobka ciyaarka iyo habeenkii lagu badboodi jiray shaneemooyinka goobaha layliga jirka ama jiimka way xirnaanayaan carwooyinka xayawaanaadka ama kuwa dalxiiska way xirnaanayaan goobaha kubadda lagu ciyaaro ama xafladaha ama weelada lagu qabto iyaguna way xirnaanayaan waxaa sidoo kale xirnaanaya goobaha minjabaxsiga iyo meelihii caruurta la geynayay marka waxaan rabaa marka sidoo kale waxaa xirnaan doona lasii xiri doona goobaha haweenku isu qurxiyana yidhahdo Peters Island laakiin waxaan daruuriga ahayn lama ogola marka waxyaabaha daruuriga farmashiyada iyo dukaamada sidoo kale waxaa furnaan doona dukaamada adeega iyo meelaha cuntooyinka laga gato walaa qofkii jibiya markaasi dee waa waa waa sharci la soo rogay you break the law sharcigii baa jebisay inta badanna hadda waxaa la qiyaasaya soona baxay in sagaashan maalmood oo xabsiya aad geli doontid ama ganaax kun doolara waa haddii aad jebisid waxaana bulshada soomaaliyeed ku baraarujinaya bal inay ganaaxaas iyo dhibkaasi ka leexdaan waxaa jira wakhtiyo dhif oo lasoo bixi karo laakiin taa micnaheedu ma ahan in aad caadi xor u tahay
haddii adu waxaad soo bixi kartaa wuxuu haduu daruuri yahay tusaale ahaan oo kale hadday daawadii kaa dhammaatay daawadii hadday kaa dhammaatay ood reveal wax la yidhaahdo daawada aad soo cusboonaysanaysid waad usoo bixi kartaa haddii raashin aad usoo doonanaysid meel lagu soo bixi kartaa laakiin waxaa laysku haystaa haddii aysan middaa midkoodna aadan u soo bixin islamarkaa aad soo baxdo dan kale iyo sheeko kale iyo barnaamij kale aad usoo baxid oo lagu istaajiyo markaasuu dhibku imanaya barnaamijkan wuxuu dhaqangelayaa sakda dhexe habeenka jimcaha ay sabti soo galayso oo ku beegan daqiiqada bishan soona gelaya sideed iyo labaatanka wuxuuna dhammaan doonaa bisha afraad tobankeeda april ten laakiin deeqo waxbaa sii jira kuwa waxaa jiri doona ilaa ay ay dhici karto inay si xirnaan doonaan ilaa iyo bisha shanaad kowdeed may first waxaa ka mid a shaneemooyinka iyo garoobada iyo goobaha een, lagu caweeye iyo meelaha een, lagu minjabaxsaday goobaha aan daruuriga ahayn een institaalka soo gelin waxaa macquul ah inay sii xirnaadaan inay ilaa iyo bisha ko- ee, shanaad kowdeeda dowladda maraykanka oo sheegatay inay tahay tan adduunka ugu awoodda badan ayaa iminka waxa ay wajahaysaa ciqaab saa'id ah oo xagga allah kaga timid iyada oo keliya maahan ee shisheeyaha kala duwan oo ay ka mid yihiin ingiriiska faransiiska shiinaha hindiya iyo kuwo kale ayaa ciqaabtaas geestooda ka dhedhamiyey saraakiisha ciidamada maamulka puntland ayaa waxaa lagu eedeeyay in kufsi joogta ay u geystaan haweenka saraakiisha ayaa la sheegay in iyagoo awoodda ka faa'iidaysanaya ay haweenka siday doonaan u kufsadaan maxamed yuusuf oo ah madaxa hay-adda xaquuqul insaanka ee maamulka puntland ayaa ka waramay qodobkaas iyo qodobo kale oo uu sheegay in ay sabab u yihiin kufsiga puntland oo kusii badanaya kufsiga waxa sabab u ah su-aashaasi waxaan ka samaynay xog ururin waxaan ku samaynay een, waxaan ku samaynay ilaa soddon iyo shan degmo ayaan tagnay oo degmo dadka shacabka la kulannay qodobada kasoo baxaan kuu sheegaya wax ugu wacan ilaa aniga keliya observationkayga wuxuu ku salaysan yahay da- dadka waxaan ka ogaanay kow waxaa weeye sababta ugu weyn oo kufsiga keenta mukhaadaraadka wey inta badan waxaan observation ku samaynay dadka kufsiga geysta iyagoo maskaxdooda joogin ama mukhaadaraad ka soo kacay mukhaadaraadka keliya ma aha qaadka waxaan ka hadlaynaa mukhaadaraadka dalka soo galay ama khamri ha ahaato ama keeniya ha ahaato ama xashiish wax aynan arag ee ilaahay naga naga nabadgeliyo baa dalka soo galay maadaama dalku uu- xuduudihiisa furan yihiin taas inaan fahantaan raba xuduudu dalku waa furan yihiin number two mukhaadara number one waa mukhaadaraadka number two waxa weeye mataqaanaa askarta reer miyiga ah oo geela waagi geeliga wax kufsan jiray baadiyay wax kufsan jireen intay magaalo la keenay baa iyagoo aan la dhaqan celin baa askari laga dhigay isagana mataqaanaa waa dadkaasi askarta reer miyiga hore u ah wax kufsan jiray oo reer magaalka laga dhigay saddex shaqo la'aanta dhallinyarada afar internetka iyo anshaxumada laga barto tan shanaad waxay imaanaysaa mataqaanaa i- si kaleeto oo iska maaragtay een, ay u maleeyaan wax fudud intay sameeyaan wax- hadda ma kuu sheega askarta reer miyigan ku leeyahay oo aska generaalada lagu saxaayo ama mataqaana taliyayaasha laga dhigayo iyagaaba ugu daranba askari ma ka hadlayno dablo ah waxaan ka hadlaynaa askari sarkaal ah baa mare qaybtood geysta markay geystaan waxaa laga yaabaa inuu ku fikirayo waxaa la yidhahdaa abuse of power wuxuu samaynayaa isagoo awooddiisa ciidannimo wata ayuu awooddiisii mataqaanaa ku xadgudbaa puntland ayaa lagu kufsaday hablo badan iyadoo qaarkoodna markii la kufsaday kadib la dilay warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga inta